bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal kulantufayla ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal taariikhda labaatan iyo toddobada bilo sagaalaad sannada labada kun tumiyon iyo siyeedka qodobadaysan ka dheega doontaan barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal weliba iyo kumada awniinasiinka hayne iyo guud ahaanba arrimaha siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga koonfur galbeed soomaaliya halka ay marayaan shirki golo wasiirada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya kamiis welbiyo kuweelada ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weliba iyo geeko ku ku hadaleen arrimooyinka la xiriira amniga magaalada baydhabo walow iyo ka guud ahaan iyo ku hadaleen kan koonfur galbeed haddana kan baydhabo iyo diiradda saareen taasoo kale barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal qodobadu nasiinka hayna isigna ka dheega doontaan weliba iyo kumadaha
inay inay inay inay ku dhiiradaan dadka reer koonfur galbeed khaasatan dadka waxbarashada inta badan levelka wanaagsan ka gaaray inay inay dib u maalgashtaan waddankooda haddaan khaldan ilaa afar jaamacadood ilaa shan jaamacadooda magaalada baydhabo ku taalo iskuullo dugsi hoose dhexe sare oo qaarna ka horreeyeen maamulkan qaarna intii maamulkan la dhisay ay ku dhiiradeen dadka reer koonfur galbeed soomaaliya ay waxbartay inay maalgeliyaan dadkoodana ay wax ugu qabtaan oo badan baa magaalada ka dhisan wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo la wacyigelinta bulshada koonfur galbeed ee soomaaliya iyo kaas ahaay dhegaystayaal waraysirin iyo badan yeeda taabadaha siyaasiyiinku ahayna kaas oo yeeda ka eedantaba waalqabadka maamulka yoray hanaanka doorashadiion ka diyaar garoobeen haddii iyo maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo oona weliba laanxulna guddigii doorashada madaweynenimada ee koonfur galbeed ee soomaaliya taasoo kale dhegaystayaal qodobada kale una siinkahayn siigna ka dheega doontaan weliba iyo ku mid nagada doonane welitaas kuduun oonay adna kiigubada maalintii aan soo kuglahayn ini ada macnaha ada markay sida doonta ganaaha al haddiisan horaytaan dheega deertan bajaajilaydi cabashiyooyin ookiyooba cabashulukwe digniiniyo dhatatiidiyo haniistiraayan gaddoomiyigiiyo cabashukwe qodobadaysan saasoo kale barnaamijka ka dheega doontaan dhegaystayaal weliba iyo kumada
tankalamay buu ahaa wasaaradda maclinta biyaha yaa dareerta ma la raha biyogelin magaalada tanga oo dhan ma la raha cid kasta oo tubadiye liingiliyawna insha allah mardhow yaana tan iyadana kaxa jirweyna may baa dareeraha agaasimaha wasaaradda beeraha dareera beeraha oo siin ku deganta amazon siin ku deganta walsiin ku guuriye amazon may badigaasa eelboorka degmada qasax dheerayaha dhowaan degmada qasadheer ee gobolka baay xildhibaani ku tirsan koonfur galbeed ee soomaaliya iyo deereen bulshadii la hadaleen hadalladaasay tidheegaseen weliba wasaare xildhibaan bashiir oo kumid ee mudaniyaalka baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya saasoo kale dhegaystayaal barnaamijka kulanka idaacadda warsan qodobaduna siinkahayna weliba iyo kumid aha tababar dareero doona muddo sadde maalimood eedan furi ciidamo ku tirsan booliska maamulka koonfur galbeed gaar ahaan han reer baydhabo qodobadaas iyona qodobo kale ayaa dhegaystayaal ka dheega doontaan barnaamijka kulanka warsamantiina ka guda jarna annoo bishaarmayo suldaanka ee yaasiin saarintana siinku jeedii doona maxamuud gaabshaana barnaamijka in farsameeyahay mar kale saaxiibayaal si wada jirre dhammaanteen baan ku wada dhowaanay barnaamijka kulanka idaacadda warsan oo si toosa siinku kooyahayo ka mawjada efemata siyeed siyeed dhibisan lama magaartiisa dhegeystayaal mar kale ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobkan ka horreeya ee barnaamijkiia oo korongada galaan iyo tahmiinamo jamha galaayta kamiisniyada siib ahayd shirkii golaha wasiirada ee koonfur galbeed ee soomaaliya kamiis welbi iyo kuweelada ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ee yeedaha jata iyo geeko ku dhiiday shirko waliba shir guddoomiyahay ee kusimaaga madaweynea go-aan ee wasiirka beero iyonay waraabka koonfur galbeed ee soomaaliya maxamed xasan fiqi welina shirko golo wasiirada ku hadalay ee arrimooyinka amniga doorashada ee hilla magaalada baydhabo iyo wada roogam musharaxiin eedan fara badan xaanasiijo qaar kaleeb iyo wada dhiminyan yoonana isdiyaariyahayeen tumiyan toddobada nofembar ee sanadkan doorashada madaweynenimada koonfur galbeed iyo ku dhii doonta magaalada baydhabo golaha wasiirada iyo waliba iyo inhana iyo baaqin iyo dira musharaxiinta iyonay bulshada reer baydhabo iyo onanka baaqin iyo feejignaan badan iyo muujiyaan dhankiyonay keedinadowka xaalada magaalada oo iyadeeta tolog wada sheegay amniga golaha wasiirada koonfur galbeed ee soomaaliya geek weliba saasoo kale iyo meel mariyeene hindhisi sharciyeed eedaha gudbida wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo muddo toddobaadyadii talaa dhaafay biyo hortaalan golaha wasiirada iyo oona akhris dheer iyo hayahanayahmaren wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ogaasaasan yahay kuwaasi saxaafadda la hadlay markiisaa dhammaaday shirka golaha wasiirada wasalaamu calaa rasuuliillaah maanta oo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiiy labaatanka bisha sagaalaad labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaa inoo qabsoomay shirkii golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo khamiis walbo dabayaaqada toddobaadka la qaban jiray shirkaas maanta waxaa shir guddoominayay kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ahna wasiirka wasaaradda beeraha mudane maxamed xasan fiqi waxyaabaha guud ahaan la isla soo qaaday waxaa ka mid ahaa arrimaha ammaanka iyo hindise sharciyeed ay soo gudbisay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya arrimaha amniga waxaa laga soo sheegay gobollada koonfur galbeed soomaaliya afar iyo labaatankii saac oo lasoo dhaafay in wax dhibaato aysan ka dhicin sida wasiirka wasaaradda amniguba uu sheegay guud ahaanna magaalooyinka iyo degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya jawigooda uu degan yahay ciidamada amniguna qaybahooda kala duwan ay dadaal dheer ugu jiraan sidii dadkooda ay nabad ugu seexan lahaayeen nabadna ay ugu ganacsan lahaayeen sidoo kale indise sharciyeed waxaa jiray toddobaadkii saddexaad la soo gudbiyey oo ay soo gudbisay wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo labadii isbuuc ee lasoo dhaafayba gacanta golaha wasiirada ku jiray oo dib u habayn iyo akhri badan maray iyadoo maanta si weyna looga dooday lana falanqeeyey lana gartay in ugu dambayntii la ansixiyo sharciga wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ay soo gudbisay oo hindisa sharciyeedka wasaaradda ah iyadoo sidoo kalena qodobo mid iyo laba ah oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo howlaha guud ay iska waafaqayaanna golaha wasiiradu ay amreen in la iswaafajiyo si marka ugu dambaysana loogu gudbiyo golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay si guud isula jeexjeexeen xaaladaha ammaanka meesha ay wax marayaan iyo siyaasadda guud ahaanba gobolada koonfur galbeed soomaaliya iyadoo sida la ogyahayba ay doorashooda ugu soo fool leedahay toddobiiy tobanka novembar labada kun iyo siddeed iyo tobanka oo keliya ay naga xigto bisha octoobar oo maalmo kadib bilan doonta golaha wasiiradu waxay si guud ooga codsadeen shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaanna reer baydhabo iyo hay-adaha kala duwan guud ahaanba inay amniga kala shaqeeyaan dowladda inta xaaladahan dowladda doorashada lagu jiro waxaan dareemaynaa waxaa jiro xoogag aan rabin in doorasho xuriya xalaala ay ka dhacdo gobolkan koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaanna magaalada baydhabo oo cadow ah oo shabaab iyo nabadiid ah oo rabo inay dhibaateeyaan guud ahaanba carqaladeeyaanna doorashada ka dhacaysa koonfur galbeed soomaaliya waxay golaha wasiiradu ka codsanayaan guud ahaanba shacabka reer koonfur galbeed gaar ahaanna shacabka reer baydhabo inay si adag u foojignaadaan kalana shaqeeyaan ciidamada amniga ee har iyo habeenba u taagan ilaalinta amnigooda iyo nabad ku shaqaysashadooda iyo nabad kusoo toosidooda si doorashadan ka dhacaysa koonfur galbeed soomaaliya inoogu noqoto mid tilmaan wanaagsan bixinaysa dimuqraadiyadna ah si xurana la isku dooran doono taariikhdana meel wanaagsan aan ka geli doono haddii doorashadan si wanaagsan ay inoogu dhacdo cid kastoo reer koonfur galbeed soomaaliya waxaa waajib ka saaran yahay inay howlahaas kala qayb qaataan dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo ku howlan sidii amniga doorashada iyo sida ay wax u dhacayaanba si wanaagsan ay ku dhammaan lahaayeen sidoo kale golaha wasiiradu waxay isla soo qaadeen guud ahaanba arrimaha siyaasadda waan ognahay in dalkeennu maanta guud ahaanba marxalado aada u culus uu marahayo iyadoo ay dhinacyo badan iskala eegeen siyaasadda dalka meesha ay marayso bogaadiyeyna sida hagidda iyo hogaaminta leh ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya isugu xidhan yahay iyagoo dee doorkooda saliimkana ka qaadanayo tan qaranka soomaaliyeed doorka kaga aadan sidoo kale golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay musharaxiinta magaalada baydhabo yimid oo xaqa u leh inay guud ahaanba u tartamaan madaxtinimada koonfur galbeed soomaaliya waan ognahay inay magaalada baydhabo ku sugan yihiin oo maalmihii lasoo dhaafay ay musharaxnimadooda qof walba uu uu soo bandhiganayay uuna sheegayay iyadoo ilaa hadda wax dhibaato aan laga soo sheegin goobaha ay musharaxiintu isku soo sharaxayaan iyadoo hay-adaha ammaankuna ay si wanaagsan uga qayb qaadanayaan ilaalinta iyo sugidda goobaha musharaxiintu amnigooda murashaxnimadooda ay kusoo bandhigayaan si wanaagsanna ay kala shaqeeyaan sidoo kale musharaxiinta waajib baa ka saaran ilaalinta amniga iyo habsami u socota doorashooyinka iyaguna inay doorkooda muhiimka ay ka qaataan kalana shaqeeyaan shacbiga reer koonfur galbeed soomaaliya khaasatanna kan magaalada baydhabo in amniga doorkooda muhiimka ay ka qaataan
weli barnaamijka kulanka idaacadda warsan iyo dhegeystayaalka guda jarna ee dhowaan maamulka gobolka baay oo iyo in hanayo ka ladaayan guddiga bajaajleyda weliba iyo in hanayo markaas ha saareen maree in bajaajyada midib midib maalin walba yeeda toonshagayt maalin yee sheegayase midabka jaclada midabka cadaanka iyonisaasoo kaleet midibida iyo inshalbahaas bajaajyada inka badan ee magaalada baydhabo iyo ku howlgalaantaasi jose damaale moot iyo inshaal shaandhay gudoomiyaha guddiga bajaajleyda ee gobolka baay maxamed nuur cali wareer oo sahla haryir idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo waliba gudoomiyaha ku hadlay ee in bajaajyada eetatoyo xiliga kan iyo cabashilukey awal hor hadiise iyo cabashiyo ahaada jiran waliba gudoomiyaha use sheegay in bajaajleyda iyo ilaalsadhan maalintiiyo leeyin bajaajkii laka aragoona iyo lakulama doonaan ee qabashilgadiisa mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo istaadka iyo waliba uswaraysi laweladay ee gudoomiyaha usoona dhiniin badan su-aalada taabadaas iyo nisaasoo kaleed uswalku weydiiyey
abasho badan ku jirta wada ogaayaan dhammaan bajaajyada gobolka baay wada jooga wada sheegana haddii aan ahay gudoomiya bajaajyada inaal dhammaan oona bajaajyada oo dhamaantaana isteena waxaan ku qaadana ninalaadaasho mootooyinkan oonhay bajaajyada sibiya qeybad lakuwaali sibiqeybad marka lakuwaali wala linkitirgalay laftan qaybtiis maalintii shaqaysata maalinta kale inaan shaqaysana lanka walaajiya hogeeka dansigii oonay lama geesigii inuu shaqaysada iyo waa meeladaa iskooti linkitirgalay hata wala yaabo badan oonay qaladaane oo bajaajyada lalajiiga booyahaya jar walan sheegane bajaajyadii haddii unaanad maamulkii oo bajaajyadii oo gudoomiyaasha ilaa yoonay malalaaskusiya dhamaantaana wala iskabarnay inay bajaajyadii heerkii oonay daraadeejinanalo ahay inayo socdan oo qaladaada inaga bajaajyadii booyahay markun qaladaadka maadaamay ada sheegtay qaladaad ini jaraan mayi qaladaadka oo hati isin sheenow ini bajaajlayda ada andirta war oo ka eedan ini maalinta tiidiyo ilaasadaan maalinta kala haanbana
walan sheegay bajaajyada dhammaantiin inayoo qaladaadka si kusoojan digyeega indaray ini bajaajyay haddii ayay oonay maalintii leenkatarkale inuu shaqaysada inuuyo shaqaysan oonay hadgudub samayn laakiin hadgudub sameey oonay bataajee maalinta tookuusuley ma maalinta kale tookuusan lahayna lagala lankila gobol inay iqaab oonay lamarsiyo doona yawaan sheegan hoobalanka hoobalanka bajaajtiis halaysanto maalinta usi shaqadan lahayn halabaha oo garaas injeeda maynay ku dhaban beledkiiba maro koro garaashkiiba isku jeysada koro suubsada maalinta tookada leyinan shaqaysada
maro koro maro koro wala ogoli laakiinse safuuska maro wajar oo shuruuce shuruuc oonay lendiji oonay maalintiisu tooko lahayn haddiisu garaashi jeedi haddii labaashin jeedi ka maro koro iyo wajarta sifooyinkaasi fiican sheegana sifadaas may ku mid eh sifadaasisi wala ku mid eh haddii la alla aada ambaahata garaash oo mootada ha samayskalfara walalakin kubaanya inaada kuraashtaada furta kuraashi meel alla meeleelaaka furta ha dhigto bahaliita oonay sibanka korokorla hatweelta suugia ka dhamarta meeli garaashi mase meelilikin kasamaya la seeda korta walitaas biduun oonay ada lakii goboda maalintii ada tookan lahayna ini ada macnaha adag markay sula doonto ganaaha adag oonay ah inin labaatan doolar beersiha ganaaha ee lakooga laku gaadow sidmaalmo oo shaqe shaqeeyana oonay lahadsaamiyow sababto eh waladka ka eye khiyaano oonay bajaajyadiisa ka sameeyahay iyagoo ka shaqaysadaan ma baahan walindanya maalintii ala tookada ee tusifay shaqaysay maalintii kala tookada ahayn intaada gurweynaada ka galla inaada banaanka hambaneen walaaka walaaka ee kale lama maalmo kadii ada dadadiisu weydiyahay ada adiina weydiinay dunidaa weydiinay yaa kasigaana bajaajyadiisa ma bajartee cabashi dhiniga oo maamulka bajaajlayaalka oo guddiga kiga ku mid ah iyo sheegayaantaasoo ka eedan shalgadashada bajaajyada mayba sheegdeena ini bajaaj hooba la gadaw lankiilahay fadaw inuusa lankalku gada ini isan hasiino dareeri taasna meesheeni
taasi walaka walu ahaa waljaru sababta eh laakaan awlan markiisu mawadiduusa hagarada oonay berigti la kooy haddae ulanayn kooya walala habeen walaalayaalow iskaajisadi bajaajyada iyo mid maqlafade ogaaw saas ahaa maxay dhamwaaqaa waa galada kor doodii soo baxkooy moogina isdiiwaangeliyaane walu ahaa maqaashii yoonay saddexa taleefajii aafadii meelii saddedigii wakiilada maqaashii iyagoo qoradaan oobuna korana masalan haddii walalintibaahiyo ukiila maalintii sidlacalla isi mootadaasi isku gala fadow oo bajaajka walla faday sinigalaad markiisu mahgaladahay ninkakooyaa nimsu ninkakooy oo er walaalayaalow mootadii daraad arhin diiwaangeliyaa oo maqaadii ka qoraashay saadan laku bilaaw ana wal alla wali dib asheenta ana shuguul makulihi maqaadiinkay oo titubay lanku walaalkay keelini mootadii isuku gadahay maqaadii inka qoray telefonka inka qoray hooyo lan fudhii iho lan yadii iho yasiigada wal alla wali dambe iyo lakoota ana shugul makuligiinis ano kusalinka nadarjawayaan taasna aan sheegan sababtoo shalay markii adag lahwan leeday laakiin markii adag hooyasi ka ogaay bahawkana ogaanay leedahay mafhuum bajaajadiina heerkaas baka dhagamaayan wala sameeyahayna مثلا موطن على شيء كبير عن جلسة هبل هبل هبل كيف قرن ثلاثة لمبة بيكتنا حافظ مش بدنا كيف قرن يوم ولك ما يقطع الشلاء جلال بس لا أول سجين يا سجين يا واللي قدان يلا كاسيتي رب لا نوصل الموطن عن ايه كاسيتي جدو يهديبا ليسي هايتي شاك رب لا أنا لكن مركز قرن الشيغان والله هبل هبل قرن الآن adigina jam lama bilood kuwaraya gad oobada gadi markuu wal gootadina iyo dembi galdi laakiin adag gadina baa sheegnay lankuwa ku gaday ana magaaysida oo ka tubayna erna aydi qaladka le
waa tahay markuu jaraanaa wal dhibaatooyin e wal dhibaatooyin ku kooya jare haddana bawgaynin ogaada taasa markuu aadatay sheeg wal dhibaato ee ku dhalatay dhibaato ku dhalatay ini bajaaj la shaalgadaysiin ogayn
haa dhibaato badan oo saas dhiidiyo waxa mid beerahay abashe laakiin markuuna waxaan leey waraana moosida sibilooda sooraa kan hooba gadaasi kooyo ka bogaane uma adalaydu koofalay moosidii ka sidaydan walaalay dhibaatadii geestay sheegalena saasa kiilme suud wala ceebka saliin dad ilaan ka dhaqday moosidii hoob musliyey milkiilidiisu ley shalay isu ay qoraheli magaajii laka qori hadda hooba isugaba walalay kubaanya isu imeen kooy oo walaalayaal wana shalay meel gornay haa saabuu ku bilaaw ana bajaajinimadi kubay lanku walaalkay bajaajiyay iskaasitadii bajaajiyada ka beeri ee ogaaday waa ku kan inaysan arriga waa aan sheegan
waayahay taasi taasi siyo jabta markuu wala kale sii dardaarmay dhammaan bajaajay arrimo ulaasi ku hadalahayn arrimo oonay milkiiliyaalka dhan kuseeyo eniyo dadka tiiriyo fiiriyan oonay maanaha fiirin walaau mahanaysidaqada dibmaanaysiiyo wala aday isbanaanka baro mid kasta jeesidu kasta dadkiyo jeesita bagii adilaa ku weydiiyey ada oonay warboogata walaagina aday ulahayn shalayna isku gadi oo badan isu gaday magaalada kala meeriyaala adiin isku wareejidi oonay daddeedsida dadkii dareenkii adin lakin kuway meelba adag kushaanta adin laakiin dhibaatadii dadkii dembiga adin kastuure haddii ad saas sameey wayto oo ad isku wareeji wayto ootadii ka gadeeraanin sheeg wayto wala ogaadasa ina dhadkide ad ad la unaadaan ka tilmaamana oobanahan wadan mooto taargideno aase udgeysid oobaleeda maqala laakiin magaadiinkilisgaraysigaa mayl hebel hebel langleerow تلفن لما جيت سري حاطط لي بالسجن جوا الله عيال لنا وبعدين شو بدي له كنت وبعدين شو قدو شو بدي له انا قاعد معك مركز جاز يا بدي لا علي مش يعطينا شغلنا مركز شغل ليلي اساسا وابصران اني فرنت سيتي ايه اللي كنت بدي
muddo saddex sanayoonay dhooraad iyo marahay oo weliba ayaan ku hirsana ee ku dhowaad walku yar quntown maalimood waa maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheeg idigu soo gaamiyo wasiirka wasaaradda warfaafintii ona wacyigelinta koonfur galbeed ee soomaaliya ogaas xasan cabdi maxamed iyo waliba usa warbixin dheer iyona waraysiye dhanii badan taabadaasona kulweelanaya hanaanka iyo maraha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo ona xukuumad etaba inay ka guulaysadeen arrimooyinka bulshada ee asaasiga waraysiga yaan dhaysadata بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله booqashada ad igu soo booqoteen xafiiska wasaaradda warfaafinta dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya saad ogtihiinba toddobiyi tobankii novembar labada kun iyo afar iyo tobankii bay ahayd markii loo doortay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan iyadoo ay fooda inagu soo hayso bil ay inaga xigto daanaan khaldaneen iyo maalmo kooban keliya afar sano guuradii markii la doortay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaan rabaa inaan si kooban aan ma soo wada koobi karin waktigan kooban laakiin aan mid iyo laba iyo saddex hadday tahay dhinaca dowlad wanaagga amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo dib u heshiisiinta intabaan qodob iyo laba aan ka idhaahdo madaxweyne shariif xasan markii la dooranayay magaalada baydhabo waxay muddo sanad iyo xoogaaba la ceerceeraysay kala duwanaansho fikir ama aragti kala duwanaansho dadka reer koonfur galbeed soomaaliya oo guud ahaanba ku midaysnaa in la raadiyo dowladnimo ama dowlad goboleed hanan karaa hogaaminta iyo hagidda dowladnimo ee gobollada koonfur galbeed soomaaliya lakiin waxad umalaysa intaa madaxweynaha la dooranay kala duwanaanshaha fikirku inuu gaaro meel aada u sarreyso oo dadkeenu hadday tahay aragtida siyaasadeed ay ku kala tagaan hase yeeshee markii dambe reer koonfur galbeed soomaaliya markii la doortay madaxweyne shariif xasan sheekh aadan waxay garteen in la abuuro jawi dib u heshiisiina oo la isugu keenayo qaybaha kala duwan oo fikirka iyo aragtida dhisidda maamulka kala fikirka ahayd in la isu keeno dabadeetana la dib u heshiisiin loo furo la isu keeno odayaashii dhaqanka ahaa ee koonfur galbeed soomaaliya labada garab ahaa oo kala duwanaanshaha fikirka sida siyaasiyiintuba ay u kala duwanaayeen iyagana ay u kala duwanaan meel la isugu keeno iyo siyaasiyiinta kala duwada reer koonfur galbeed soomaaliya intuba ku saxnaayeen in dowladnimo la raadiyo in iyagana la isu keeno waxyaabaha ugu horreeya maamulkan uu ku guulaysto wuxuu ka mid ahaa inuu dhinaca dib u heshiisiinta especially magaalada baydhabo iyo gobolka shabeellada hoose iyo gobolka baiba gaar ahaan baydhaboba dib u heshiisiin badan la sameeyo taasoo ugu dambeyntiina suurto gelisay in dadkii fikirka ku kala duwanaa ay ku midoobaan maamulkan uu madaxweyne shariif xasan sheekh aadan uu ka yahay madaxweynaha la isuna keenay madaxdii kala duwanaanshaha fikirka qabtay kadibna la wada dhistay dowlad la wada leeyahay oo reer koonfur galbeed soomaaliyaba ay wada leeyihiin dib u heshiisiintaas waxay suurto gelaysaa maanta muddo saddex saniyo xoogaa in maamulkan uu jiro oo magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka dowladda u ahna ay noqoto magaalo nabad ah oo dadkooduna ay nabad kusoo ku toosaan kuna soo kuna ganacsadaan maamulkana uu ku shaqeeyo xaruntiisa kumeel gaarka magaalada baydhabo iyadoo sidoo kalena madaxweynaha iyo golihiisa wasiiraduna ay safaro kala duwan ay ku tegeen gobollada saddexda koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaana gobolka shabeellada hoose oo aan ognahay in culaysyo badan oo siyaasadeed iyo dhaqaale iyo kala duwanaansho fikirba uu jiray sidii dadkaas walaalaha ah ee gobolkaas wada dego iyagana loo wada dhexdhigi lahaa dib u heshiisiin wanaaga oo dhinacyo badan taabanayso madaxweyne shariif xasan markii la dooranayay dee maamul ka horreeyey oo maamula marka laga reebo maamulo gobollo ah oo ay dowladda dhexe soo magacaabaysay guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose guddoomiyaha gobolka bay iyo guddoomiyaha gobolka bakool marka laga reebo maamul u eg dowlad goboleed ama ismaamul ay u madax bannaan yihiin reer koonfur galbeed soomaaliya maynan jirin hadday tahay dhaqaalo ka horreeyay maamulkan oo aan kala wareegnay maamul kaloo naga horreeyay ma jirin hadday tahay ciidan dhisan oo markii madaxweynaha la doortay lagu wareejiyey oo tiro ah iyo tayalaba maysan jirin hadday tahay institution dowladeed oo dhisan oo dee ma og tahay in dowladnimo la raadiyo marka ugu horeyso waa in laga shaqeeya institutionkii dhisi lahaa dowladnimadaas in la dhiso institution dawli ah oo mateli kara guud ahaanba gobollada koonfur galbeed soomaaliya iyagoo dee arrimahooda gudaha iyo tan banaanka intaba kala shaqeeyo ummadda soomaaliyeed baa baa la aas-aasay marka waxaan isleedahay annaga waktigii koobna oo maamulkan uu jiray saddexda sano iyo dhowrkii bilowd ahayd waxaan suurto gelinay inaan unko inaan abuuro ama bundhig aan u noqono dhismaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya
afartii sana laha dhaafay walyaabahaysan dhanaga amniga ka guulaysateen ee dhaniga asaasiga arrimo bulshada ma ihin amniga sideedaba amniga soomaaliya marka laga reebo somalilan oo iyada amnigeeda iyo nidaamkeeda aada u wanaagsatay marka laga reebo inta kale koonfurta soomaaliya waxaad u malaysaa in inteeda badanba amnigooda uu isku xiran yahay hagidda iyo hogaaminta istraatiijiyadda amnigana mar walba waxaa iskaleh dowladda federaalka soomaaliyeed waxaan la qabnaa guud ahaanba duruufaha ka jira gobollada koonfureed hadday tahay amni iyo hadday tahay dhaqaala xumi hase yeeshee maamulkan markii madaxweyne shariif xasan shaqaadan loo magacaabay waxyaabahan aadka focuska u saaray waxay ahaayeen sidii loo heli lahaa ciidamo uu deegaanka uu leeyahay iyadoo laga tababaray degmooyin kala duwan oo especially gobolka bay iyo gobolka bakoolba leh marka laga reebo degmada tiiglow gobolka bakool ku taalo oon ciidan laga tababarin laakiin sagaalka degmo kale bay iyo bakool waxay nasiib u yeesheen inay helaan ciidamo madani ah oo koonfur galbeed soomaaliya iyadu ay tababartay aruurisay taasoon u aragnay in ay muhiim tahay in degmo walbo dadyowga ku nool ee reer koonfur galbeed soomaaliya ciidamo loo qoro si ugu yaraan degmooyinku ay u noqdaan inta xurta ah degmooyin amni ah oo aan ognahay inta maamulkan uusan jirin ka horan habeen walba inuu shabaab iyo cadowga ummadda soomaaliyeedba ay soo weerari jireen laakiin markii aan fadhiisanay waxaa noo soo baxday in ciidan la helo lagu magacaabo daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya haddana loo bedelay magacoodii boliiska gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ciidamadaas waxay suurto geliyeen in magaalooyinka degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya inta gacanta dowladda ku jirta dadkoodu ay nabad ku seexdaan oo ay magaalooyinka aysan dhibaatooyin badan ka dhicin magaalooyinka meelaha ka fog fogna ilaa labaatan kilomitr soddon kilomitrna aysan noqonin meel dadka lagu dhibaateeyo marka aan saas leenahay micnaheedu ma aha inaan ku filannahay guud ahaanba amniga gobollada koonfur galbeed soomaaliya waxaan ahay maamul curduna oo dhaqaale iyo facility kale aan haysanin dowlad dhexe oo federaal ah oo garwaaqsanaysa baahida loo qaba ciidankan gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya hadday tahay dhinaca dhaqaalaha iyo hadday tahay saadka military iyo waxyaabaha ay u baahan yahiin ciidana ka saaciidaysana maanan haysanin laakiin ilaahay fadligii annagoo intaasoo culeys uuna saaran yahay waxaan suurto gelinay inaan ciidamadaas aan samayno waxaan shaki ku jirin inay wada ogyihiin reer koonfur galbeed soomaaliya iyo saxaafadda koonfur galbeedba aysan ahayn wax la qarin karo wixii ay ciidanoo la sameeyey duruufaha guud ee dalkeenna ka jiro oo amnigii iyo siyaasaddii iyo dhaqaalihii waxaan kala mid nahay ummadda soomaaliyeed laakiin annagoo amnigina inta karaanka iyaga uu yahay gacan ku hayno waxyaabahaan aadka focuska u saarnay waxaa ka mid ahaa bal in dadkan horta ay dareemaan dowladnimadu inay tahay mid meel kale looga soo safrinayo aysan ahayn minay iyagu ay leeyihiin marka in amnigiina inta karaankeenna aan wax ka qabano institutionadii dawliga ah oo waa hore burburayna aan dhisno dib u heshiisiin taamahoo dadkan ugu yaraan ay isku arki karaanna la sameeyo midda kaloo guud ee dalkana doorkeena saliimka aan ka qaadano waa waxyaabay loo unkay maamulka
haddii lahangnagada dhanagiyo anay armooyinka bulshada qeybooyinka asaasiga dowladnimoba marba leer bulshadii waliba iyo maskaxadii oo ka dhiyaasa inyo bulshadii helaan waxbarasho caafimaad koronto biyo nadiife intaasay ka dowlad ahaan may ku qabateen dabcan waa sax duruufo guud waa jiraan oo dalkao dhan ay ka jiraan waddankan dhowr iyo labaatan sano oo burbursanaa dowlad la-aantiisu waxay baday ummadda soomaaliyeed wax allaali wixii loo baahnaa oo adeega bulshada ahaa oo dhan ba inay meesha ka baxaan hase yeeshee meelaha oo maamulku gacanta ku hayo ma og tahay waxyaabana waa waxaan annaga ka fargarayn karo aan dabooli karno waxyaabana waa wax la rabo dawlad dhexoo adag oo dhaqaalaha dalkan soo galayo iyo waxyaabaha magaca ummadda soomaaliyeed lagu helayo o dhan ba in ay hoos usii daadiiso oo ay gaarsiiso dowlad goboleedyada laga rabo magaalada baydhabo oo hadda fariisinka inoo ah waa magaalooyinka ugu fursadaha wanaagsan degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya waxaan ognahay inay ku yaalaan jaamacado aan horay markii maamulkan la dhisaayay marka mid laga reebo aysan ka jirin amniga iyo siyaasadda iyo deganaanshaha siyaasadeed oo gobolladan koonfur galbeed soomaaliya ka jirtana ay suurtagelisay inay inay inay inay ku dhiiradaan dadka reer koonfur galbeed khaasatan dadka waxbarashada inta badan levelka wanaagsan ka gaaray inay inay dib u maalgashtaan waddankooda haddaan khaldan ilaa afar jaamacadood ilaa shan jaamacadooda magaalada baydhabo ku taalo iskuullo dugsi hoose dhexe sare oo qaarna ka horreeyeen maamulkan qaarna intii maamulkan la dhisay ay ku dhiiradeen dadka reer koonfur galbeed soomaaliya ay waxbartay inay maalgeliyaan dadkoodana ay wax ugu qabtaan oo badan baa magaalada ka dhisan dhiirigelintaas iyo kudayashadaas ama wax samayntaas way iskamaynan imaani waxay ku timid markii ay daraaseeyeen oo ay ogaadeen in maamul la isku haleyn karo oo hadday tahay amnigii hadday tahay siyaasaddii iyo dhaqaalihii iyo arrimaha bulshada intaba wax badan ka qaban karo markii la helay inay ku dhiiradaan inay maalgeliyaan dugsiyo dawladdu ay gacanta ku hayso oo ay maamusho ma laha dawladdu waxay u garatay in waxyaabaha qaarkood loo daayo sideedaba private sectorska magaaladan waxaa ku yaalla cisbitaallo waaweyn haddaan khaldanayn laba iyo saddex ah oo ay leeyihiin dad private ah marka laga reebo isbitaalkan weyn oo bi regional hospital oo isbitaal dawli ah oo wasaaradda caafimaadku ay gacanta ku hayso koonfur galbeed soomaaliya marka laga reebo isbitaallo waaweyn oo private ah oo u adeegaya dadka reer koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaaladan ku yaallo marka in dadku ay samaystaan waxay iyagu leeyihiin oo private dawladda ka madax bannaan dawladduna ay u diyaariso fursadaha dadkaasu ay wax ku samaysan karaan oo hadday tahay maalgelinta dhinaca waxbarashada maalgelinta dhinaca caafimaadka iyo maalgelinta dhinaca biyaha dawladdu inay u diyaarisaa muhiim u ahayd dawladdu intaas wa waa ay diyaarisay waxbarashada gobollada koonfur galbeed soomaaliya iyo magaaladan hadda aan ku shaqeyno baydhababa sidaan ognahay saddexdii sanoo lasoo dhaafay waxay aan odhan karnaa inay kor u kacday guud ahaanteedba waxbarashadii iyo caafimaadkii intaba qaybta aramooyinka bulshada as-aasiga sida dhismooyinka jeedata mashaariicdii bulshada lanka taaligalay magaalooyin waweyn gacanta ka haytana jeertan sida markelan feri bakool oo kaleet xudura gacanta ka hayta magaalooyin shabeellada hoose weli gacanta ka haytan magaalada baraawe oo kaleet may baydhabo leha ka koobay keliya in daqlayadii guud ee maamulka mashaariicyinkii lankaga talagalay baydhabo le inaysan kafan garayta
mushkiladaha jiro waxa weeye dalkan haddii si loo eego dowladnimadiisu waa bilow laakiin isma lihin wixii loo baahnaa oo dhanba sanad iyo laba iyo saddexa lagu qaban karaa annaguna meel aan waxba oolin baan nimid meeshii baan wax ka bilownay waxa aadka culeyska noogu hayo waxa waaye in institutionka la dhiso iyo dowladnimadaba dadka la dareensiiyo dadkeenu inta badan xasaasiyad badan ay ka qabeen dowladnimadaba waxa ay tahay sababta gaarsiisayna waa dagaaladii faraha badnaa waddankan ka dhacay is-aamin la-aantii waddankan ka dhacday marka in dadka la dareensiiyo dowladnimada waqti badan ay nagu qaadatay saad adigaba u sheegtay dhibaatooyin badan waa jiraan oo ilaa hadda aan maamulkan isku day inuu wax badan ka qabto tabartiisana ay meel dhexa dhigatay annaga waxaa noogu muhiimsanaa waxaa waaye dadkan inay waxay iyagu leeyihiin samaystaan wax la bilaabo maamul kasto iyo nidaam kastoo imaanayana usan meeshii annaga aan wax kasoo bilowna dhibta badna usan wax ka bilaabin laakiin haddii uu maamulkan isbedelo uu helo meel wax ka bilaabi karo wasaad adiguba u sheegtay magaalooyinka qaarkood ilaa hadda lagama helo biyo nadiif ah oo ay dadkeenu ay cabaan cisbitaallo hadday jiraanna lagama helo daawooyinkii loo baahnaa annagoo og inay aada noo caawiyaan hay-ado kala duwan oo guud ahaanba soomaaliya usoo gurmaday sidii waxula qaban lahayn gaar ahaana gobollada koonfur galbeed soomaaliya laakiin intaan maamulkan jirin ka hor dadkeenu waxay u baabi'i jireen in cudurro marka ay deegaanadan ka dilaacaan sidii labada kun iyo toddobiyo tobankii abaarihii jiray caafimaad darro dadkeena ay u dhamaadeen dhibaatooyin badan ay ku dhacdo laakiin tijaabadii ugu horreysay oon sameynay labada kun iyo toddobiyo tobankii abaarihii dhacay iyo cuduradii isdaba joogga ahaa maamulku wuxuu tijaabiyey in ugu yaraan uu wax qaban karo gaadhsiin karana meelaha dhibaatooyinkaas caafimaad iyo dhibaatooyinka abaaruhu waa ay u geysteen wax badan laga samayn karo saad og tahayba waddooyinka qaarkood suurtagal ma aha in la gaarsiiyo hadday tahay daawadii hadday tahay waxbarashadii anagu aada u dareemayno inay nimanka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee loo yaqaano al-shabaab ay dhibaatooyin badan ku hayaan marka macnaheedu ma aha in sanad iyo labo sideed iyo tobanka degmo ee gobolada koonfur galbeed soomaaliyaba aan ognahay qaarkood weli shabaab inuu haysto wax allaale wixii loo baahanaa inaan wada gaarsiin karo laakiin waxna waa bilownay meel fiican ay noo marayaan hadday tahay amnigii hadday tahay siyaasaddii hadday tahay dhaqaalihii hadday tahay arrimaha bulshada sanadaha soo socdana biidni illahi tacala waxaan rajaynaynaa meeshii aan wax kasoo bilownay ma joognay maanta wanaag badana inoo muuqdo in aan dadaalkeena biidni illahi tacaala cid kastoo reer koonfur galbeed soomaaliya inay ku fikirto meeshii maanta wax la keenay in horey wax ooga sii dhaqaajin karaan inta karaanka iyagana aan qabano wixii dowlada ahaa dowlad goboleed ahaan aan u qaban karno dowlad baxoo awood lahoo nala dareemayso culaysadana haysta haddaan aragnana aan idhahno waxaan u baahan nahay waa sax dabayaaqadii bilowgii bishaan aan idhaahde madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda federaalka soomaaliyeed waxay isugu tageen magaalada kismaayo gurfayn iyo aragti dheerna go-aamada ay soo saareen waa tii saxaafaddana loo soo bandhigay oo aada wada aragteen annaga ka koonfur galbeed ahaan go-aankeenii waa kii markii aan kismaayo joognay aan la qaadanay madaxda dowlad goboleedyada sidoo kalena markaan baydhabo dib ugu soo laabanayna aan sheegnay aragtideena inay ku qatanto waxyaabaha la isku haysto iyadoo taa laga duulaayana magaaladan baydhabo iyo magaalooyinka kale ee kismaayo cadaado iyo garawooba waxaa tegay xildhibaanada aqalka sare oo dabcan dareemaayo culays badan inuu ku hayo isfahan la-aantan madaxda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyada udhexayso inay ragaadinayso guud ahaanba amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda waddankaanba ergadaasna waa aynoo timid mowqifka koonfur galbeed soomaaliya sida ay u aragto in arrintaas lagu xaliyo oo qoran iyo oral ahna horey aan u sheegnay golaha wasiiradan ka sheegnay senataradana waa la sheer garaynay adduunyada iyo soomaalida kalena waxyaabaha aan taminayna waa u sheegnay marka hakintaas waa hakin guud oo madasha dowlad goboleedyadu ay hakiyeen annaguna mowqifkeenu waa kii wax iska kaaya bedelana malaha
wali hadhowe doorashadii madaxweynenimada koonfur galbeed toban iyo toddobada november ayaa dhici doonta shareef xasan sheegadan waliba xuseyaa musharax ka wasiire ahaan yeelay ka xukumad ahaan nidaamisanka diyaar garowdan xorriyad ahaan iyada doorashadaas ay tiyan ka dhiyo korte ballanqaadaysan samay korta
aad aad umahadsan tahay annaga ka maamul ahaan farxad weyn bayna gelinaysaa in koonfur galbeed soomaaliya ay maanta soo gaarto in shalay erge la isku soo doorto maantana biidni illahi tacaala toddobiyi tobanka november ay dooran doonaan madaxweynaha imaan doono inay doortaan xildhibaano boqol afartan iyo sagaal xubnooda taasu waa waxyaabaha aan ku faani karo maamul ahaan oo ahayd in institutionka dawliga aan hoosta kasoo dhisno doorashadu sida hadda qorshahaba uu yahay ilahay idinkii toddobiyi tobanka november bay dhacaysaa boqol afartan iyo sagaal xubnood oo baarlamaanka federaal baarlamaanka golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wax soo dooran doono iyaga authority-gaas iskale inay wax soo doortaan saad adigu waa u sheegtay madaxweynaha hadda xilka hayo oo muddadii saddex sano iyo xoogaagana soo shaqaynayay suurtagelayayna maanta in baydhabo ay la isku doorto nooc barlamentariala oo anagu nahay madaxweynaha markiisii hore inay erge soo doorso soo dooratay duruufihii jiray madaxweynahaas iyo maamulkiisa oo maanta in doorasho ay meeshaan ka dhacday in la hamiyo soo gaarsiiyey madaxweynuhu waa waa musharax waxqabadkiisuna dabcan musharax ku yahay iyo sida aragtidiisa u tahay bulshaduna usoo bandhigi doonaa sidoo kale dad badan oo reer koonfur galbeed soomaaliya oo iyana xaq wale inay u tartamaan gobolada gobolkan koonfur galbeed soomaaliya waxna ka noqdaan istaraatiijiyadooda amni iyo siyaasadeed aan dhaqaalana usoo bandhigi doono xildhibaanada koonfur galbeed iyo bulshada kale reer koonfur galbeed soomaaliya oo aan ayagu wax dooranan laakiin talada wax badan ku leh iyagana waa joogaan musharaxiin badanaa yimid oo magaalada baydhabo ku sugan iyadoo aan wax dhibaato ah aanan ka jirin magaalada baydhabo amnigeeduuna aada u wanaagsan yahay dowladdana uu waajib ka saaran yahay musharax kasta oo yimaado magaalada baydhabo in amnigiisa ay si aada ola socoto iyadoo marka horeba waajib guud uu ka saaraa dhinaca amniga musharax kasta oo yimaadana saaad idinkaba arkayseen magaaladu shacabkiisa uu ku dhex jiro aragtidiisa siyaasadeed iyo waxyaabaha uu isleeyahay maskaxdaad ku haysaayo wixii ay maamulkaan qabteen oo muuqdo aadna wax ka wanaagsan aad qaban doontaa halku dhigyadooda noocyo kala duwanay usoo bandhiganayaan iyadoo dee musharaxnimadoodana qaybo kamid a haddaba ay soo bandhigteen waxaan ka rajaynaynaa marka doorashadaas ilaahay iidankii sidii u qorshaha uu yahay biidn illahi tacaala inay noqoto doorasho dimuqraadi ah oo sida waxa afka qalad loo yaqaano free and fire election inuu ka dhaco magaalada baydhabo dadkeennana ay u noqoto wax ay ku faani karaan oo shalay sidii la isku soo doortay si ka duwan maanta la isku soo doorto berrina aan rajaynayno doorashada soo socota doorashadeeda kale ilaahay iidankii in gobollada koonfur galbeed soomaaliya ay noqon doonaan kuwo xildhibaano inta laga gudbo haddana ay soo dooraan shacabkoodu ayaan rajaynaynaa waxaana ku dadaalaynaa maamulka koonfur galbeed soomaaliya siduu haddaba uu uu ugu dadaalay in musharaxiinta iyo safetygooda iyo amnigooda la ilaaliyo in doorashadaas uu si wanaagsan ay ku dhacdo laakiin awoodda iyo hagidda hogaaminta qaabka ay doorashada u dhacaysa waxaan rajaynaynaa inay iska leeyihiin xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo guddoonka sare ee xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya guddoomiyaha iyo labadii isugu xigeen waxaana rajaynaynaa in doorasho xalaalah oo aan mugdi ku jirin qof walboo reer koonfur galbeed soomaaliya oo istijaabin rabo oo rabo waxqabadkiisa inuu soo bandhigana sida haddaba qaar ka midaba ay soo bandhigeen inay yimaadaan halkaasna uu ka soo baxo haddii madaxweyneha hadda yimidna uu dib usoo laabto ilaahay u calfo iyo haddii mid kale oo isna nasiib u helay inuu inuu ku guulaysan ay yimaadaan dowladnimadeena meesha ay maraysaan hore looga sii daadihiyo
siyaasiyiinta bulshada inta badan waliba cobso ku qabaana e in tomiyaanay toddobada lici cilaamay doorashadii madaweynenimada ee koonfur galbeed ee soomaaliya dhiyowka kiishay iyoona ku obsi qabanba in xiligaasay tiyeedaan dhiyahna doorasho ee madaweynenimo intay gadaal an dhiyo doonta iyo ku obsi qabaan sababana iyadeeta in weli isan ahaan magadhoonye waana laan holna golihii doorashooyinka guddigiisha ee madaweynenimada taasayti mayse ballanqaad ahaanaysan sameeyaysan ka xukuumad ahaan markay tiyan musharaxu de waa musharax wuxuu rabuu sheegayaa siduu wax ku heli lahaa buu ka hadlayaa isaga musharax warkiisu waa musharax shacabkuna waa shacabkii annagoo dhan shacabkeenni ahaa aragtidooda aadaa loo soo dhaweynaya laakiin talada inta badan waxaan gacanta ugu jirtaa golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo guddoonkooda sare ayagaasaa iskale hagidda iyo hogaaminta doorashada inta madaxweyne laga dooranayo laakiin ka maamul ahaan horena waan u sheegnay haddana waxaan rabaa inaan dadka reer koonfur galbeed soomaaliya iyo soomaalida kale ee soomaaliya nagula nool iyo caalamkaba aan u sheego doorashadu inay dhacaysa waktigeeda toddobiyi tobanka november biidn illahi tacaala waa ay dhacaysaa waxaana rajaynaynaa si wanaagsan ayna ku dhacaysaa magaalada baydhabo ayna ka dhacaysaa ilaahay idinkii dareenka musharaxiinta ay qabaan annaga ka maamul ahaan nooma muuqdo codka boqol afartan iyo sagaala iskale xildhibaanadu xabsi kuma jiraan magaaladaasa joogaan musharaxiin way maalin walba isa soo bandhigaan istraatiijiyadooda ay rabaan inay dalkan ku hagaan ayagaa laga rabaa inay soo bandhigtaan oo dadka shacabkana u sheegaan xildhibaanadana ay la wadaagaan kuna kalsoonaadaan qof walba oo berita
weli dhegeystayaal barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo ka guda jaarana hamiin faylyaha wadasiin kuelana dhegeystayaale qase dheer weliba toddobaadkan bilowka kiisha iyo deerane ee mudanayaal ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya xildhibaan bashiirna waliba sukumada ahayay mudanayaalka sayti iyo deeren ee qase dheer waliba use mudanaha iyo sahaika use la hadalay dhankiyonay bulshada goobta saytiga ka suganahay walina use iyakoose kula hadalay arrimooyinka la xiriira amniga iyo nisaasoo kale xaalada guud ee beero ee degmada qase dheer ee gobolka baay waa ko xildhibaanka oo markaas bulshada latiidis saxaafada kala hadalay
wasiirka amniga wasiirka arrimaha gudaha agaasimaha wasaaradda macdanta biyaha iyo meel taasoo geedka ujeedkaan ahay bulshada ka nool degmada qasax dheere xawasho badan iyo ha muujiyeen iyo meel rabitaanka kiisho rayb baan ku awadayna maamulkii hore degmada qasax dheere ku arrimiyay in dhibaato badan iyo aqabad badan usuka haaye saas dartiye rabitaanka kiisho yaa lagu jawaabi من قدوميها دقمد عصب عبد الرزاق عبد إبراهيم سمكة ياسك مقعوي كاسا جيك لشاني ما يبوها دي مرحبين يو ميلا راي يو فرحان ما يبوها تاسن ما يبوها جيك انتي با ميلا راي عرضة يرو بيو بارغاها يان مروك دي مدقا ساعدة راي دو يرو دقينك إلا اي مقالة بتيو ما يبوها ميلس يرو مولواي على مقويو يو ميلا راي يو أستانتو كونفر قلبي دي عالم كيشة اللي سيرو ناي eed iyada meel rayanka kama hadlagaan shacabka degmada qasaxdheere ka nool ee meel rayan rabitaanka kiisho yoo muujiyaan cid kasta oo meel araay bulshada taga rabitaankiisa bis laga shaqeeya wal kale oo uu mid oo uu meel uu ka shaqeeyaan male marka eediyada aan ku maadnage siyo la hanin dhawaay iyo meel araay sidoo oo meel araay dadkii hore maamulka meel tirsadaa jooga jireen iyo meel araay oo xilka u wareejiyeen meel araay walaasho aan ka wareejiyeen tan kale bay meel eedu ku maadnagaan ama soo satirtiri ee amniga ilaa iyo saacada tan haduu soo helaan oo tumo saac iyo wala jar ee garoonka degmada qasaxna ka sugan amniga magaalada sugahay ciidamada gaarka ee koonfur galbeed Soomaaliya dhamaantoodba mahad gaar ah Allah taala tan kale ma beedo ku mahadnagay madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynaha may buu ahaa lafdabartii koonfur galbeed aan korno nankii meel eber wala ku bilaawiyo meel geek is aragayta nankii wal deersiyo bisur may balanaha ilaahay meel raayis jilaa awala shacabweynaha ku nool degmada qasaxna ma basan sun ku codsadaan in aysan la shaqeeyaan gudoomiyaha degmada may basan ku codsadaan in aysan amniga nangeeki aan baahanahay meel kasta dheer inuu sakanagada kasta dheer is oo meel arraa isu jeedi gudub wasaaradda maaliyadda isu rooga beeso oo meel arraa bili labaad sagaal shaqaaladow yaa mayba ku door baday in shacabkan degmada ka sax dheer oo dhibaataysan isu dulba uu ku qaato dad badan ama la raayaa yaa ma la raayaa warsani nan kasta meel raayaa geed meel raayaa aradiyadaa oo go'doon bantay managa bakor laakiin usumay buu ahaa eed iyo halyeey iyo jinsin iyo usuu dhabar adeeg in usuu geeka degmada qasax dheer usuu kooyo sida geeka iyo tan meel reewal ku bedel degmooyinka kale heerka marahayaan in usuu hormarsan ballan ah noo ka qaadi taasna may buu usuu gacmo gobatano la shaqeeytan yaa meel raayaa yaa usuu meel raayaa ya guulas diiri kor may baa marraba soo qodsanay in inta la shaqeeytan shaqo wanaagsan tan kale may buu ahaa wasaaradda macalinta biyaha yaa dareerta meel reeb biyo gelin magaalada tan oo dhan meel raayis iskasta tubudiye liingiliyana insha Allah mar dhow yaana tanyada ka jirweyna may baa dareeraha agaasimaha wasaaradda beeraha dareera beeraha oo siin ku deganta Amazon siin ku deganta walsin ku guuriye Amazon may badigaas eelboorka degmada qasax dheeriyaha hadii la fiya digaas ee marka mid masoo qasana agaasimaha saadi beero todoba sano sideetan intii la deganyin arag tiyadaha tina may buaha intii hadduu kor idlababnay wey amni darrada sheentay mahayna kumaan kalena mahaan intii hadduu kor lisan ku deganay mabasi kulanaha isku raal lahaada laakiin sidan ka dhaqsiyaha badana beerona liinku guura garoonka degmada qasax dheer korshe iyo xero kusuubsadaana meele amnigu kusaawaya hadduu ku dambood wadanka may boo doorashooyin iyo ku dareeraan dad badan oo musharaxiin oo kooyahaya insha Allah kii dalki dadka anfaca ilaahay may la raayso hukumkan diib aamiin ilaahay hukumkan diib aamiin shariif xasan sheeg aadan may boo aha geed toosisha wala ku bilaaway geedkan wala is arahay tan isna fitiis heerkan adirsi isna fitiis may boo ma had gaar wala yif ee nanki geed inta inta liin kooy arishay liin weer tawabar liin si quraca ka lisi haddana guraceel ama tabaan dhuusan marab liin ku wadna oo haddana idadteeda la roogan adugu isku raab laari tayada ee bamay buaha ma had gaar wala tan nag nasiib la wahela marka bugulan hoo bahay bugu wal hela ilaahay idin shay ciidamada marka wal diiwaan geliye raashinka aan bilaawada wal raayis daasi aan bilaawo mas ee kala sin kama hanagaan may baan lahaa guuleysta guuleysta guuleysta
saaxiib yaal sawalbisan indhantiib waliba sanlana hamiin faylo guud ahaan waliba intaa ka gabagabeeyeen barnaamijkii kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ana saaxiibkii suldaanka isina dareersiyaay maxamuud gaalshaan ee farsameeyey kama asantiinda guursadow ka dhegaystaan waliba sin ku tabaanaysaas iyo neemaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh